جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo sargaal iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho weerare khasaare lagu gaarsiiyey salibiyada kenya ayaa ka dhacay qeybo ka mida gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya idaacadda islaamiga andalus ayaa booqatay deegaanada dibudejinta looga sameeyey dadka uu saameeyey fatahaadda webiga jubba wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa ka hadashay dhulboobka kooxda ridada soomaaliya ay ka wada magaalada caasimada ah ee muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiin iyo ciidamada yuhuudda ayaa ka socda magaalada khaza iyadoona dhanka kale boqol toddobaatan iyo siddeed ruux ay ku shahiideen duqeymaha diyaaradaha sahyuuniyadda yuhuudda ay ka wada magaaladaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobadaas oo dhammaystiran sargaal iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan weerare khasaare lagu gaarsiiyey salibiyada kenya oo ka dhacay qeybo ka mida gobolka gaarisa ee ku horjira gumaysiga kufaarta kenya waxaa inoo faahfaahinaya nuur cali warsame abuusheyba ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toosa oo ay la beegsadeen kufaarta ay murtadiinta ka fuliyeen wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silimiinta kenya howlgalka hore oo qarax ah waxay ciidamada mujaahidiintu deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kula beegsadeen saraakiil iyo askar murtadiin ah inta la hubo waxaa qaraxaasi lagu dilay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray saalax waxaana lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah dhanka shabeellada hoose qarax saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka bariire ee hoostaga degmada afgooye waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda silmiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada sheekh xasan iyo moodikarey waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka waxaa lagu gubay gaari cagaf cagaf ah waxaana dagaalka kadib oo goobta soo cagadhigtay diyaarad helikobtar ah oo daabulaysay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya isla gobolka gaarisa waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal maalin ka hor ka dhacay xerada ciidanka booliska kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka caalin jugur waxaana lagu dilay laba askari oo kufaarta kenya ah howlgalladan mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen banaadir shabeellada hoose iyo gaariso ayaa ku daba faylaya weerarada lagu dhiigbixinayo cadowga allaha ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuusheyba idaacadda islaamiga andalus ayaa booqatay deegaanada dibudejinta loogu sameeyey dadka uu saameeyey fatahaadda webiga jubba sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow
safar shaqo ayaan ku tagay deegaanada lagu soo daadgurayey dadkii laga soo raray dacalka webiga kadib markii ay la kulmeen fatahaado biyo ah in ka badan shan deegaan ayaan tagay weliba waxaan ku aaday wakhti habeen ah waxaan la sheekaystay qaar ka mida dadkii halkaasi salka loo dhigay oo ay deegaanka u noqotay tuulada boolomayoonde waxaa mahad ballaaran aan u celinayaa xarakada ayadoo naga soo badbaadisay biyaha oo doomo nagu soo qaaday uuna keenay jaayiga gowgiisa oo maantadan la joogan hadda tuulooyinka sida nasiib yaasiin boolomayoonde dibidow waagaada cismaan moote magacii cabdulaahi cali cabdulaahi nahay waxaan ku dhashay tuulada nasiib yaasano dadka soo barkacay biyaha soo barkacay waay adaa mahad iska leh juhduna u soo bixisay walaayadda islaamka ee, xarakada gudiga gurmudka ah nasiib yaasinaa deganaan biyaana soo barkiciy meeshii aan degneen biya haddan mar labaad naga soo guuri waa garta oo mar saddexaadna soo guuri buurtaankana halkaanaan saarannaa hadda alxamdulilah halkaan ilaahana keene walaayadana keente duuntaasaa meeshaanna keente waa garta hadda marka halkaana deegaan ka dhigateen meeshaanaa deegaan ka dhigana si fiican marka alxamdulilah wixii ilaahay keene kheyr waaye waa garta Waa sidoo kale in muddo ah waan dhexmarayay waxaan wareystay qaarkood oo samaystay goobo ganacsi ah oo yaryar qaar waa tukaamo laga helayo qudulduruuriga lagama maarmaanka ah qaar waxaa lagu iibiyaa badroolka halka qaar kalena lagu iibiyo daawooyinka xanuun baabiyaha loo yaqaano ee ay soomaalida aad ku isticmaasho kan waxaa la dhahaa ee Kaniinka gaas kaniin.
kaniinkaasaa la yidhahdaa. Haa.
barastamoolka Xanuun xasan gada, haa. anaa takhtar u ahaa Wuxuu ku roon yahay markii- xanuunada ka waran dadka hadda maxay ka xanuunka waxaa u badan ilaahay uu ku roon yahay malaariyo een ilaahay ku roon- een- Biyaha bannaanka keenaya miyaa?
nimuun malaariyada waxaa keenay biyaha keenay iyo burukiitooda qabuubka keenay oo waxaan joogaa buurta garsaar waxaan kasoo baxnay buulmayoondo biyo ayaan ugu soo cararnay waxaan ahay ganacsatada meesha ka mid ah waxaan gadaa sida dharka rag iyo dumar ah raashiinka alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan uma xarakada ayaa ku mahadsan macaashaan ka samey dadkan haddana ayagaa la noolaa haddana ayagaan la soo qaxay walla dadkan si wanaagsan inkasta horta hadaa ganacsiga sidii hore uusan ahayn dadka biyo ay kasoo barkaceen baarihi iyo wixii dhan ay- ay kasoo carareen aad waa dad aa isnaqaano oo deynta iga qaataan qaarna way iska gataan maasha allah wax dhibaa kuma intii aan ku sugnaa deegaanadan dadka lagu soo daadgureeyey waxaa ii muuqanayay xoolo aan sidaasi u badnayn oo qayb ka ah kuwii lagu soo daadgureeyey doomaha sida ariga idaha iyo digaagta dadku waxa ay mar kastaba maanka ku hayaan gurmadka uga imaanaya walaalahooda mujaahidiinta ah waxaana ay kuu sheegayaan in xaaladani ay tahay mid uu allaah keenay una baahan in lagu sabro mahadsaned cusmaan wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa ka hadashay dhulboobka ay kooxda ridada soomaaliya ka wada magaalada caasimadda ah ee muqdisho marwaan maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa si kulul uga hadlay dhulboobka kooxda ridada soomaaliya ka wada gudahaya duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho waaliga wilaayada banaadir ayaa uga digay ganacsatada in lacagtooda geliyaan dhulalka iyo saraakiisha ridada boobayaan waaliga ayaa xusay in mujaahidiinta tillaabo ka qaadayaan cid kasta oo dhulboob wada ama iibsata dhulalka saraakiisha ridada sidoo xoogga ah kaga qaadanayaan dadkii shacabka ee dhulalkaas lahaa waxaa cabashooyin aada u fara badan ay baryahan naga soo gaarayeen dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee degan magaalada muqdisho arrin ku aadan dhulboob maalin walba laga qaylisinaya islaamo waayeelo ah iyo maarata dad marasa iyo dad maato ah ayaa laga qaylisinaya dhulkoodii la dhacaya waxaan aragnay dowladdii si aad bartay dukumentigeeda dad haysta dhul la bixiyey sideetameeyadii iyo maarata yani dhul la bixiyey oo hadda la dhacayo oo la boobayo oo dukumenti maarata yani leeyahay eh, dowladda xasan sheekh aa dukumenti usoo saartay oo du- dadkii la barakicinayo la- maarata yani la dhacayo oo dadka maalin walba ay oynayaan oo ay dar- maarata yani qayldhaaminayaan oo yaa muslimahay ay leeyihiin oo cid u gargaaraysa cid u gurmanaysa midna ayna jir waxyaalahaas markaan dabagalnay waxaa sabab u noqday niman ganacsata ah oo sharikado waaweyn leh oo ilaahay wax siiyey laakiin iimaankii alla ka qaaday oo waxooda ay deeqi waayeen oo meel allaale meeshii qoladan riddadu ay boobaysaba ka gadanayo oo lacag u shubaaya oo dadkii in la barakiciyo sabab u noqonayo waxaan leeyahay ha ka waantoobeen hadday wixii ninku filaa waayeen wax islaameed iyo dad muslimiina inaad maarata barakicisaan oo oo islaamo iyo dad ma- maata aad ka oysaan waxba ka keeni maysaan waxaadna ku wey doontaan wixii horood haysatay inaad ku wey doontaan arrintaas waa digniin culus oo xarka shabaab mujaahidiin ka socota cid allaale ciddii isku dayda inay dhul dad shacab masaakiinuhu ay leeyihiinoo soomaaliyeed inta barakicisa iyadoo ay ku nacfiso uma suurogeliso ha dhowaato ha dheeraato ilaah idinkiisa insha allah ma u suurogeliso hadeertaanba waa inkaga digaynaa waa idin sheegaynaa hadalka waaliga wilaayada banaadir ayaa ku soo aadaya xilli saraakiisha iyo madaxda kooxda ridada soomaaliya ay sii kordhiyeen dhulboobka xooggan ay ku hayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo duleedkeeda mahadsanid marwan dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiin iyo ciidamada yuhuudda ayaa ka socda magaalada khaza iyadoona dhanka kale boqol toddobaatan iyo sideed ruux ay ku shahiideen duqeymaha diyaaradaha gumaystaha yuhuudda ay ka geysanayaan magaaladaas faahfaahinta warbixintan waa kan suheyb cabdulaahi dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa dib uga bilowday magaalada khaza kadib toddobaad deganaan ah wararka ka imaanaya khaza waxa ay tilmaamayaan in saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ay muqaawamadu ku beegsadeen ciidanka yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaaladaasi xaafadaha jawaaliya shawaad iyo mandiqada alwusda ayaa ka mid ah goobaha ay iska horimaadyadu ka dhaceen taliska guud ee ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu qirtay in dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay khaza ka dhacay looga dhaawacay sagaal askari isla markaana saddex ka mid a dhaawacyadoodu ay halis yihiin kooxaha muqaawamada sidoo kale waxa ay sheegeen in weeraradii shalay ay ka fuliyeen magaalada khaza ay u adeegsadeen diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn dhanka kale diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa maalinkii shalay duqeymo wuxuushnimo ka geystay magaaladaasi duqeymahani waxaa ku shahiiday in ka badan boqol toddobaatan ruux sida ay ka dhawaajisay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza diyaaradaha gumaystaha waxay maalinkii shalay adeegsanayeen gaas sumaysan taas oo sababtay inay ku saamoobaan tobaneeyo dad ah walow qaarkood ay u dhinteen mahadsanid suhayb warkii subaxna saaka waa naga intaa